gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa dhagax dhigay dhismaha wadda laami cusub ee dal xoreeye taasoo isku xidhayso laamiga labaatan iyo kowga aktooba ee degmada waaberi iyo garoonka diyaaradaha caadan cad ee magaalada muqdisho islamarkaana dhex marta wadda hadda loo yaqaano jayga duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in tilaabadan laga qaadi doono dhismooyinka kusoo xadgudbaya wadooyinka maadaama dhismaha wadadan loo qorsheeyey inay noqoto mid laba dhinaca iyadoo muhiim ay u tahay isku socodka iyo isku xidhka garoonka diyaaradaha caadan cadda magaalada inteeda kale munaasabadda dhagaxdhigga waddadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir agaasimaha guud ee howlaha guud iyo gudoomiyaha degmada waaberi injineero iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale oo dhagax dhigay waddada ayaa waxa uu ka warbixiyey ahmiyadda ay shacabku leedahay dhismaha waddadan laamiga cusub ee laga hirgelinaya magaalada muqdisho ahmiyadda ay leedahay jidkaanina waa laga sheekeeyey waxaan rabnaa markaan wax dhisanno waxaan dhisanno inaan ilaashanaa nagala rabaa waxaan nagala rabaa inaan wax dhisanno oon wax quruxsannaa nagala rabaa waa uga mahad celinaynaa runtii juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan degmada waa uga mahad celinaynaa shirkadda alburuuj doorkooda ay qaadanaysa iyadana waa uga mahad celinaynaa waddadaani waxay naqa doontaa laba seed oo isdhinac socotay naqa doontaa lexda ilaa hal mitirna waxay naqa doontaa marshabiyadi yar oo ayuu naqa doonaa hadday laba seed noqonaysa marka waxay ku yadhaanayso meelaha loogu tala galay waxaan rabnaa marka cid kastoo ku soo xadgudubtay oo soo dhaaftay dhismaheedii soo dhaaftay inay dib uga laabato ayaan rabnaa si waddadu ay bees u hesho haddii ilaah yidhaahdo